labadii bilood ee ugu dambeysay waxaa walaac xooggan uu la soo dersay soomaalida sharciyada loo diiday ama aan codsiyadooda magangelyo muddo laga soo jawaabin ee ku nool dalkan maraykanka walaacan ayaa yimi kadib markii maamulka madaxweyne trump uu soo saaray sharciyo dalalkii ay asal ahaan ka yimaadeen loogu musaafirinayo shakhsiyaadka sharci darrada ku jooga maraykanka iyo kuwa galay dembiyada howlgallo ay hay-adaha hirgelinta sharciga socdaalka ee maraykanka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ice ay samaysay ayaa dhowr iyo soddon dhowr iyo toban soomaali ah kaga qabqabtay qaar ka mid ah gobollada maraykanka sagaal ka mid ah dadkaasi ayaa laga qabtay gobolka georgia waryaheena maxamed colaad xasan ayaa warbixintan ku eegaya arrintaasi labadii bilood ee ugu dambeysay inta la ogyahay ilaa iyo kow iyo toban soomaali ah ayaa ciidamada booliska ee fuliyey amarada hay-adda hirgelinta sharciyada socdaalka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo i c e ay ugu dhaceen guryahooda kadibna u taxaabeen xabsi si looga musaafuriyo maraykanka sagaal ka mida dadkaasi waxaa laga qabqabtay magaalada atlanta ee gobolka georgia sida uu ii sheegay guddoomiyaha jaalida soomaalida atlanta cumar shiiqey ilaa hadda sagaal soomaaliyan ognahay la qabtay qaarna way raraadinoyiin ma aha dad hadda soo galay tahriib kusoo galay waa dad muddo badan meeshaan jooga waa dad nolol ka samaystay america marka su-aal la isweydiin karaa jirto oo ah in soomaalida maadaama gobollo badan oo dalka maraykanka ay joogaan inkastoo virginia mid laga qabtay minnesota mid laga qabtay waxaa dad badan isweydiin karaan maxaa sagaal qofood oo soomaaliya gobolka georgia looga qabtay maxay kaga duwan tahay atlanta magaalooyinka kale ee soomaalidu ay ku badan yihiin wallahi horta magaaladan georgia waa magaala oo southka waayo oo ceb ajnabiga sharciyaal badan ay nagu soo rogeen hadda oo oo ka hortagaayo ajnabiga oo ama immigrantska oo ah hadda waxay rabaan in drivelesonka ay u diidaan qof kastoo xataa sharci leh waa inuu dhibaatooyin waxyaalo badan maraa drivelesonka dib uu ku qaataa hadda waxay sameeyeen waxay tahay h b fifty two h b fifty two waxa waaye sharci qof kastoo ajnabi ah ama immigrant ah hadda sharci lahaayo ama haddaad dembi geshid dembigaaga ha yaraado ha weynaado waxaa loo sheegaa dariskaaga waxaa loo sheegaa kiyasadaha waxaa loo sheegaa maxkamadaha waxaa loo sheegaa booliiska marka waxyaala xunxun a soo socdo oo immigranti kusoo socdo marka saas darteeda ayaan filayaa ice qoladan la dhahaayo inay kaceen ay ilaa hadda ay rabaan inay qabtaan dadkan immigrantiga xataa dembiyar galay inkastoo ay soomaalida la qabqabtay ka mid ahaayeen dhowr qof oo dembiye galay haddana waxa ay u badnaayeen waalidiin muddo dheer dalkan joogay oo caruur ku kursanayay shaqaysta qiilka keliya ee loo heli karana uu yahay in wakhtiyo hore loo diiday codsiyadoodii magangelidoon cumar shiiqey guddoomiyaha jaalada soomaalida atlanta georgia ayaa sharaxaya nooca dadka la qabqabtay hadda waxaa ku jira yar wariyaha sagaara la dhahay wuxuu leeyahay beerku layahay wuu jiran yahay aad u xanuunsan yahay maalinba meelaa la geenooya caafimaad mahay tan iyo toddoba sano wuu joogay xaasuu qabaa caruruu inta ku leeyahay wiilkiisa american waay xaaskiisa american waay shalay darad waa la hadlaaya wiilkiisa wuu ooyey wuxuu dhahay aabee wuu jiran yahay aabee beerka laga hayaa marka waa nin communityga aad wada shaqayn jiray oo radio sagal radio inta ku hadla toddoba language ka hadli jiray marka sharcigu dembi ma gelin sharcigu hadda ka hor weydiistay sharcigiyaa loo diiday laakiin wuu iskaga noolaa waddankan waxaa la siiyey wuxuu ku shaqaysto hadda mid waxaa jira gabadhiisa garaajuwad garaynayso may ay qalin jibinaya high schoolka ka waran familkaas wax ku dhacay aabbahood laga watay oo mortgage laga rabo guri laga rabo inay bixiyaan dhibaatada soo gaartay familkaas ka waran habeenii maalin ayna seexan karin danqinaa yar kalaa jiraa hadda dembi gelin asagana asoo mechanic ah oo nissan dealar ka shaqaynaayo shaqadii loogu tagay la embaris gareeyey oo qori lagu qabtay oo dadkii la shaqaynayay laga argagixiyey katiina lagu xiray la waday oo hadda waa ninka keliya u shaqaynaya familka shan carruur uu leeyahay oo dhibaatooyin badan carruurtii hadda kasoo gaartay rafaadeen ka sokow qabqabashada dadkan waxaa habkii loo maray ay saameyn iyo welwel ku beertay carruurtooda xaasaskooda iyo qoysaska kale ee soomaalida ee laga yaabo in shaksi ka tirsan uusan haysan sharci ama uu wajihi karo xaalad lamida midda ay qoysaskan wajaheen dadkan guryahay imaadeen sanadkii xoogaa ay carqalad geliyeen ay naxtin geliyeen hubay wataan wakti xun ay habeenay u imaadeen qaarkooda shaqaday ugu tageen ka qabteen marka waxaan weligeen aan aan israaf oo laga america aan laga ogeyn ama lagu ogeyn ayaan aragnay marka in laga dhex saaro familkii runtii waxa waaye wax aan bani aadamka xuquuq bani aadamka aada ugu weyna loogu kacay marka qaarkooda xataa ma haystaan koord order ma haystaan gurya iska soo galooyiin warranty ma haystaan waa iska imaanooyiin dadkii hadnadooyiin soomaalida gobolka georgia oo lagu qiyaaso shan kun ilaa iyo lix kun ayaa waxaa dhalinyaradu ay aada ugu mashquulsan tahay waxbarashada iyo ciyaaraha si looga hortago in sida ka dhacday meelo kale oo gobolada maraykanka ah inay dhalinyaradu ka soo baxaan kuwo la xagjireeyo oo ku biira kooxaha argagixisada cali cusmaan waa guddoomiyaha isboortiga ee jaaliyadda soomaalida atlanta sportigaasaan runtii focus ka saarnay oo kubad cag iyo kubad koleyba leh taasoo aan yacni uga hortegayno in dhibaatooyinka gobollada kale laga sheegayo oo xagjirinimada ah aysan halkan ka dhicin ilaa haddana ogaantey ma ka dhicin haddii ilaah yidhaahdo intaan joognana kama dhici doonto waa ku dadaali doonaa dhalinyaradu inaan in in aan itijaah fiican oo mustaqbalkooda wax yacni wax ku kororsanaayo runtii aanu u samayno cali ayaa ku noolaa maraykanka muddo labaatan sannadooda waxa uu sheegay inuusan weligii filayn inuu arki doono soomaali aan dembi gelin oo ka walwalaysa in laga masaafuriye maraykanka muddo dheer baan joogay atalanta weli ma arkin arrintaas dad inta guriga loogu yimaado oo la tarxiilo ama ama ama ama goobaha shaqada inta loogu tago la tarxiilo waa markii ugu horreysaan arkayo safiirka soomaaliya u fadhiya maraykanka axmed ciise cawad ayaa waraysi gaara oo uu siiyey v o eda ku sheegay arbacadii in hay-adda hirgelinta sharciyada socdaalka ee maraykanka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo i c e ay ku wargelisay safaaraddiisa inay joojisay oo aanay soomaali dambe ugu tegi doonin guryahooda ama goobahooda shaqo hadda wixii ka dambeeya ma jirayso qof soomaaliya oo loogu tago sidii baryihii dhaweyto dhacday gurigiisa ama meesha shaqada laga raadiyo xiriir ay v o edu la samaysay hay-addan si ay wax uga weydiiso hadalka safiir cawad ayaysan toos uga jawaabin laakiin horey waxay hay-addu u sheegtay in cid walba oo ku xadgudubta sharciga socdaalka dalkan ay xarig suga tahay maraykankana laga musaafurin doono waxay sheegtay hay-addu in siyaasaddeeda ay farayso ciidamadeeda inay ka fogaadaan inay dad xoog uga soo xiraan meelaha xasaasiga ah sida iskuullada isbitaallada masaajidda iyo goobaha kale ee cibaadada maraykanku waxa uu horey u sheegay inuu masaafurinayo ilaa iyo shan kun oo soomaali ah oo badankood aan xabsiyo ama xarumaha dadka lagu hayo ku jirin
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi inala socodsiinayey